aynu ku horeyna magaalada hargeysa waxaa ku geeriyooday habeenkii xalay ahaa laba caruur ah oo walaalo ah qaar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay guri ay degganaayeen wariyaha v o a khadar maxamed cakulli ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada hargeysa allah u naxariistee waxaa ku geeriyooday laba carruura magaalada hargeysa kadib markii uu dab ka kacay gurigii jiingadda ahaa ee ay ku noolaayeen ama degganaayeen hooyada carruurta dhashay ayaa la sheegay inay guriga ka maqnayd sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ah ciidamada dabdamiska ee somalilan carruurta ayaa meydkooda la geeya cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waa kan taliyaha ciidanka dabdamiska somalilan taliya axmed sawaaxili oo sharaxaya dhibta goobta ka dhacday iyo dhibaatada uu sheegay inay mar walba kala kulmaan inta ay u socdaan halka dhibtu ka dhacday oo aanay u bannaynin wadayaasha gaadiidka shacabka
marka waadinka arka meeshaas kuraran dhibaatada naga haystanada dabdamis ahaan waddadii baa naloo soo bannaan laayahay wakhti yaraad aragtaan iminka siddeed ilaa sagaalka ilaa tobanka meelaan soo marraan weynay hoobkii baad garaacaysaa leerhkii baad garaacaysaa waad degaysaa waad la dagaalamaysaa cidinku bannaan mayso marka fariin halkan waxaan uga dirayaa wadayaasha in haddii alaarmka ama qaylidhaanta ay maqlaan ee ogaada inaan dhiilo ku ordino inaan dad seefgaraynayno oon soo badbaadinno waa inay noga baxaan markaannu meeshaan nimidna meel allaaliya meelaan dabi ka baktinaanu weynay dadweynihii iyo hargeyso dhan ayaa ka soo dareeray midda kale meeshku way xidhneed intaan saacadda intaanu bannaynna saacadda nooga qaatay marka wixii sababay weliimka ma heli karno boliiska labadaa qof carruur ay dhinteen dhakhtaranu geynay gurigu maadaama jeegadahaa gurigu baa baaba'ay marka waalidiinta waxaan leeyahay carruurtaa guryaha ka tegaysaan keligood iska daaya hadiyo jeer la jooga haddii ka tegaysaan jaarka u dhiibta haddii kale carruurta kaxaysta geesta kale waxaa dareenkiisa ka muujiyey maayarka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo isagoo carabka ku adkeeyey inaan la dulqaadan doonin jidadka xidhan dadka reer hargeysa waxaan ugu baaqayaa mar kasta oo ay arkaan ciidamada dabdamiska oo gurmanaya qof kastoo gaadhi wataa inuu waddada iskaga baxo naf bay badbaadinayaan minid iyo daqiiqad iyo ilbidhiqsi ka lumaa wuxuu galaafanayaa nafo fara badan shacabka waxaannu ka codsanaynaa mar kasta oo ciidamada debdemisku ay gurmad ku jiraan qof kasta waddada inuu iskaga baxo arrinta waddooyinka xidhan iyo magaaladeennu siday noqotay magaalo qaybo ka mida inay iskuraran yihiin meel loo mara aanay jirin tani waa fariin fariimo hore oo badanna shacabku way maqli waayeen dawladdu way isku noqonaysaa dawlada hoos ahaan waa isku noqonaynaa laba laysku heli maayo marka dadka waddooyinku ka xidhan yihin laydhaha waddooyin baan laydiin bannaynayaa inay qayliyaan oo ay yidhaahdaan shacab masaakiina lagu tumanaya dawladdu ku tumanaysaa marka loo soo gurmanayana meelo allayaala meel loo soo maray in la waayo insha allahu tacaala tala qaran baannu isugu noqon waannu tashanaynaa qorshaannu dejinaynaa hawsha inta hadhay iyo askarigaa dhibaatadu soo gaadhay haddii ilaa ilimkaa carruurta iyo hawshooda iyo sida loo aasayo iyo faamiligaas sida loo berber istaagayana insha allah anigiiyo guddoomiyaha barasaabku haddaannu israacaynaa dhakhtarkii baannu tegaynaa insha allahu tacaala inta qabyadaa dee dhibaato weyn mushkilad weyn baa halkan ka dhacday markay mushkiladdu sidan oo kale u soo boodo tahayna waxaanu hadda u baahnay anigiyo guddoomiyaha dhakhtar ka tagno faamiliga askariga qaranka u shaqaynaya ee shaqada qaranka ku maqan waan u ducaynayaa anigoo ku hadlaya magaca magaalada hargeysana tacsi weyn baan u dirayaa ducaaddan reer somalilan maalin walba intuu dabdhaco wadda aynu soo marno waayi mayno dawladdu awooddeeda dawladnimoay isticmaali doontaa waddooyinka xidhanna way furi doontaa ninka wadda xidhaana wuxuu gelayaa dembi dembi weyn oo aan laga saamixi doonin oo sharciga uu ku wajihi doono insha allahu tacaala borosaabka gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed cabdi ayaa isaguna tilmaamay in dowladda dhexe ee gobolku ay diyaaru tahay sidii ay gacan uga geysan lahayd in lasoo afjaro arrinta la xidhiidha jidadka xidhan ee dhibaatada ay kala kulmaan gaadiidka dabdamiska gurmanaya ilaahay samiriya imaana ka siiyo eeladoodii iyo dadkii dhalay askari ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan ka mid ah oo weliba howlgal shaqo ku maqnaa ayaa carruurtan dhalay waannu la qaybsanaynaa caawa murugada uga tacsiyadaynaynaa haddii alla idmo cisbitaalkaanu tegaynaa sidaa maayarku sheegay markaanu imika halka ka baxno carruurta inta hadhay iyo hooyadood baannu eegaynaa dhibaatada runtii waddooyinka xidhan waa dhibaato ummaddu ay gacmahooda ku samaysay sidaa maayarku sheegay isku heli mayno inaynu waddooyinka xidhno o aynu dhisanno iyo in runtii aynu hadhow qaylinno marka dhibaata dhacdo ciidanka dardamiska iyo ciidanka booliiska oo saacad walba heegan ku jira waan u mahadnaqaya oo runtii si nafhurnimo ah u shaqaynaya dadweynaha bulshadana waxaanu leenahay war marka alaamka aad maqashaan dabdamiska gaadiidku waddooyinka ha ka baxo ha loo furo khadar maxamed cakule v o e hargeysa